haatan aada baad umahadsan tahay sa ad ula socotaba maalmihii lasoo dhaafay isbuucii lasoo dhaafay magaalada jigjiga buuq badan iyo rabshado badan baa ka jiray maanta waxay meerba meer soo maraysaba maanta oon la hadlay oon la hadlay dad qurba jooga oo australia ka tegay oo qaarkood dhakhaatiir yihiin oo ku sugan jigjiga dad qaraabo oo magaalada dhexdeeda jooga oo suuqa jooga aan la hadlay xaaladda waxaa la sheegaya ilaa shalay ilaa maanta la ii sheegay inay marba marka ka dambeysa soo degeyso in ganacsigii iyo dukaamadii lasoo furaayo in ciidanka federaalka ah iyo ciidanka new poliiska ay magaalada wada joogaan iyagoo sheegay ciidanka federaalku inay nabad nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo degaanka federaal ahaan ay sugayaan waxaa kale oo u baahan in la dul istaago ama farta lagu fiiqo in odayaasha dowlad degaanka soomaalida etoobiya kasoo jeeda oo garaad kulmiye iyo rag kaloo badan dhalinyarada ganacsadayaasha inay ku dhawaaqeen in dowladda federaalka lala shaqeeyo dowladda kilalka iyo lala shaqeeyo isbedelka maamul ee dhacay in maamulka cusub lala jaan qaado marka in aan wax dhibi jirin bay dadka ama mas-uuliyiinta ama qara qurba joogta ama dadka degaanka maanta ee jawigu aada u xasilan yahay ganacsiya ganacsi badanna in la furay yaa la sheegayaa maanta oo adeegyadii bulshada loo bilaabo waa gartay dabcan guddoomiyaha jaaliyadda d d s i ee waddankan australia ad ahayd welina tahay marka isbedelkan hadda ka dhacay kilinka guud ahaan ilaa hadda meesha la jooga sidee u aragta adugu
wallahi isbedelkani xasan oo aada baad umahadsan tahay waa isbedel ka dhacay kilalka keliya ma aha waddanka etoobiya oo dhan isbedel ka dhacay weeye isbedeladuna isdabajoog bay ahaayeen haddaan taariikhda dib ugu yar laabto sanado badan oo boqolaal sano ah boqortooyaa dalkan lagu soo maamulayay oo amxaara maamulaysay wixii lagu qabay dhib iyo dheefna waa la ogaa kadibna xisbigii t b l f ee e b r d f markii dambe isu bedelaba muddo soddon sano yaa ku dhow waddanka yaa yaa haystay waana la shaqeynayna oo dadku intaa way way la shaqeynayeen haddana isbedel guud oo etoobiya oo dhan saameeyey oo maaragtay ra-iisul wasaaraha dalku inuu oramo yahay markii ugu horreysay history of etoobiya waddanka intaa la eg uu qabsaday marka isbedel guud baa dalka ka jira isbedel gaar ahoo degaankana uu ka jira waxaad moodaa hadda xukuumaddii dowlad degaanka soomaalida etoobiya inay isbedeshay in ciidamada federaalka etoobiya ay yimaadeen in ay rabshado badan iyo beeno badan iyo waxyaalo badan isdhex yaacayaan isbedelkaasi wuxuu u baahan yahay in lala jaan qaado in sida bulshada dowlad degaanka soomaalida etoobiya iyo etoobiyada guudba maslaxadeeda ku jirto in lala shaqeeyo in nabadda iyo xasiloonida ewaddanka lagala shaqeeyo ama ciidanka gaarka new poliiska ha noqdaan ee maanta jigjiga qaarkood ku sugan yihiin ama ganacsatayaala ha noqoto ama dowladda cusub ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya ee kumeel gaarka ha noqoto ama shacabka ha noqoto in waddanka dhaqaalihiisi lasoo celiyo xasiloonidiisi lasoo celiyo shacabku ay soo noqdaan lala jaan qaada nidaamka cusub oo laga faa'iidaysto oo fursad loo arko dowladda cusubna lala shaqeeyo oo nabadgelyada iyo xasiloonida degaanka in lasoo celiyo yani anugu aada ugu talin lahaa dhibkuna sida loo sheegayo waxa weeye uma jiro dadku aada bay u sarifaan hadalka oo qofba suu raba ujeedayo rabitaankiisa yuu yuu dadkii markaan la hadalay gudaha sida wax loo sheegaya ma aha marka abiy axmed iyo ciidanka hadda waddanka soo galay nabadgelyada inay sugaan u yimid in lala shaqeeyo horumarkii nabadgelyada saan horey kugu sheegayna lasoo celiyo xasiloonida yaa yaa muhiima waa gartay marka wixii hadda ka dambeeya doorka federaalka iyo doorka ama baarlamaanka kelinka ama dowladda hadda madaxweynaha cusub ee madaxweynehi hore uu ku wareejiyey sidee u aragtaa maxaad isleedaha way dhici doonaan
wallaahi kolley ninka dhalinyarada ee hadda lagu wareejiyey si kumeel gaada axmed ilka case in badan ahaan jiray wasiirka maaliyadda waxaan aaminsanahay dowladda federaalkii isaga xidhiirka ka dhexeeya anugu kama hadli karo laakiin nin siyaasad ahaan u dhisan aqoon ahaan u dhisan dastuurka iyo constitutionka dalka yaqaana nambarada iyo iyo finansiga muddo soo hayay oo fahansan nin dhalinyaro oo caafimaad qaba oo oo la jaan qaadi kara dowladda federaalka ayuu yahay marka waxaan ma sheegi karaan wax yidhka saan horey kugu sheegay dowladda federaalka isaga ka dhexeeya laakiin adduunka si kastoo dowladda u jirta dowlad kasta isbeddel baa yimaada isbeddelka cusubna si wanaagsan in loo caawiyo oo bulshada la garab istaago oo lala shaqeeyo yaa muhiima kolley si kumeel gaaro axmed meesha u hayaa guddoomiye ku-xigeenka xisbigana wuu yahay marka institutionada dowladda iyo systemkii political systemka iyo nidaamka u degsan dowlad degaanka soomaalida etoobiya iyo ka federaalkaba iyadoo la xurmaynayo in lala shaqeeyo oo aada loo soo dhoweeyo yaan aaminsanahay iyadoo loo danaynayo degaanka dadka iyo dhammaan allaamaha bulshada ee kala duwan iyadoo loo danaynayo in lala shaqeeyo federaalka iyo ta dowlad degaanka soomaalida etoobiya intaba in lala shaqeeyaan aad yaan ugu boorinaya dadka aan ugu soo dhaweynaya waa garta tan u dambaysa cabdiqanad oo mahadsan waxaa aada loo hadal hayaa wasiirka isgaarsiinta dowladda federaalka ee hadda jira in dowladda federaalka ay damacsan tahay inay ka dhigto madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ama kilinka hadalladaas la isla dhex maray sidee u aragtaa dowladda federaalku xaq ma u leedahay inay ninkaa madaxweyne ka dhigtaan maxaad si ka aaminsantaha hadalhayntaas
tan xaq ulahaanshaha iyo dowladda federa federaalka waxa weeye kilalku dowladda federaalka constitution bay leedahay sagaalka qoomiyadood ee etoobiya wadaagana qolo kasta dastuur iyo constitution ay ku dhaqmaan bay leeyihiin xisbi baa jira waxay golo fulineed baa jira cabinet baa jira guddoomiye xisbi baa jira guddoomiye ku-xigeen baa jira marka qolo kasta shacab kasta iyo bulsho kasta waxay xaq u leedahay sida constitution ku dhigaya inay mas-uuliyiinta degaankooda inay iyagu doortaan inuu maamulka ka dhex yimaado saasaan aaminsanahay aniga intaan intaan ka ogahay inay saas ahaato kolley ma dhicin horey uma dhicin nin dowladda federaalku intay soo magacaabaan ay soo diraan hore muuna u dhicin marka taas intaasaan kaga baxayaa kolley inay iyagu sidii axmed hadda ay u doorteen inay waktigu markuu munaasib yahay ay iyagoo ogeysiinaya la shaqeynaya dowladda federaalka inay haddana qofkii munaasiba ay doortaan ee bulshada iyo shacabka iyo golaha fulinta iyo cabinetku ay isla gartaan dowladdii lagu wareejiya taasaan aaminsanahay inay mid saxa ay tahay oon korka cidna looga soo dirin tan axmed shire iyo waa lasoo wadaa hadalkaas xasan oo adoo mahadsan hadal xaqiiqa oo anugu meel aan ku maqlay oo media lagu maqlay oo dowlad laga maqlay ma aha waa speculationka iyo kutirikutaanta bulshadeenu ay isla dhex wareegayso axmed wuxuu ahaa dowladdii hore ee cabdi maxamed umar buu la shaqayn jiray iyagu wakiil federaalka uga yahay mas-uuliyiinta dowlad degaanku ku jiray haddii maanta la yidhi ah maadaama wasiir uu ka yahay dowladda federaalka kilalkana uu wakiil ka yahay xaalad adagoo emergencyna waddanka way ka jirtaa axmed shire warbixin ha laga qaato aniga arrinta arrin saxaan u arkaa wax dhibo uma arko meel meel lagu yidhi axmed madaxweynuu noqon iyo kilalkaa loo soo wadaana ma jirto marxaladda emergencyga ee waddanku ku jiro iyo isagii oo kilalka ka soo jeeda kilalku ay marka hore soo ay soo appointi goreeyeen wasiir federaal ah isaga bal arrimaha waxaa laga weydiiyo xagga ciidamada iyo xagga kilalka maadaama uu wakiil federaalka uga yahay arrin saxaan u arkaa in lala shaqeeyana waan u arkaa laakiin axmed shiraa madaxweyne noqon oo loo soo wadaa waa sheeko uun ku tidhi kuteenahoo meel aniguna ku arkin ruux arkani una jirin laakiin tan ah axmed in wax la weydiiyo axmed shire maadaama wasiirihii hoosaan kuu sheegay halkaa dowladda wakiil uga ahaa horay horeyna dowladda cabdi maxamed cumar iyo xaggan uu ka tegey in la soo dhoweeyo oo lala shaqeeyo warbixin la weydiiyay intaa un bay tahay meel ma jirto dhahaysa madaxweyne noqonaya axmed baa ilka casaa madaxweyne meesha ka ninkaa dhalinyarada isagaa kumeel gaada dowladda federaalkoo diidina maana arkin taasi waxaan aaminsanaya inay iska tahay arrin ku tiri kuteene iyo umalayn iyo war la balbalaariyey baan u arkaa